kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilkii naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaa arkaysaa qof ku dhahayso ayeeyadii loo soo guday anna waa inaa u gudaa gabadheeda anaa liisoo guday waa inaa gabadha dhali doono u gudaa waa dhaqan saameeyey gabdhaha kuna saameeyey qaabo kala duwan maxaa dhaqan ahaan qasbay in dadku la qabsadaan habgudniinka fircooniga iyo sooyaalkeedii nololeed maama canab guuleed axmed dhaqan goob oo ah maamo gabayada tirisa anigoo hanaa maxmada ayaa idiin tabin doona farsamadu waa cabdulaahi axmed soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta maxaa dhaqan ahaan qasbay in dadku la qabsadaan habgudniinka fircooniga balse markan sooyaalka maama canab guuleed axmed dhaqan goob oo ah maamo gabayada tirisa taariikhdan waxaad ka heli kartaan bogga haldarada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisho nuur aadan ayaa inoo eegeysa canab guuleed maxamed waxa ay sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii ku dhalatay kuna barbaartay deegaanka laamulaaxo oo dhacda xadka soomaaliya iyo etoobiya hooyadeed cibaado faarax qabille waxa ay si leexaad leh uga qayb qaadatay curinta buraanburka canab waa marwada qoraaga xaaji cabdalla xaaji cusmaan ceeleye oo qoraalo badan ka sameeyey dhinacyada sugaanta dhaqanka iyo ururinta taariikh nololeedka abwaano dhowr ah waxbarashadeeda lixdii abriil kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ayay u boqoshay hargeysa halkaa ayay ka bilowday dugsigii qur-aanka kadibna u wareegtay kamid noqoshada ardayda dugsiga hoose iyo dhexe doorkeedii fanka iyo maansooyinka ilaa yaraanteedii hibada maansadu ay ka guuxaysay hablaha qoyskooda habeenkii marka ay ciyaartu u gudayaan waa ay raaci jirta si ay u daawato heelada la isweydaarsanayo tixihii maanso oo ugu horeeyey ayay ku sugaysay in ay curin karto maanso iyadoo oon soo amahnayn ereyada ay ka maqashay kooxda heelada tumanaysa sababtii ay u tiirisayna waxay ahayd iyada oo la joogo goob aroos ah ayaa dhalinyaradii goobta joogtay mid iyo maanso soo daayeen dabadeed canab oo goobta joogtay baa tiri anaa haray markaasaa sacab lagu soo dhaweeyey iyada oo la dhowrayo inanta yari waxa ay la shar iman doonto ayay tixahan marisay riyadii horuu baxay kuma agwareege amba way iska aliftaa muddo dabadeed ayay go-aansatay inay safar dheer gasho kuna kala bixisay ilaa iyo jabuuti waxaa aada looga jeclaa muddaba dhageysiga marka ay ka sheekeynayso maansooyinkeeda la xiriira dhaqanka iyo nolosha miyiga ku xeeran maansadii ugu horeysay oo ay tirisa ayaa ahayd kala irdhow maalin maalmaha ka mid ah ayay heshay dhambaal fariineed canaan iyo ee dusha ka saaraya dhambaalkaasi waxa uu kaga yimid gabar ay aada saaxiib u ahaayeen una digarogatay magaalada riyaad ee sacuudi carabiya dhambaalka ayay kaga warecelisay maanso ay tixaheeda ku muujinaysay in qof waliba hooli lasoo gudboonaata ay mashquulisay aanse jirin is-ilaawsho ama xiriir go-ay sida ay sheegtay saaxiibadeed waxaana ka mid ahaa tixdan waqtigii adkaadaa dad buu kala irdheeyaa guugii kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ayaa gayaankeed soo calmaday doonayna in uu usoo geed fadhiisto waxaa xilligaas suurtagashay in ay haasaabe la qaaday wiil gurdoon ah hase yeeshee waxa ay aada uga feejigneed haye fudud waxa ay aada u dareensaneed in guri si fudud ku dhisna burburkiisuna qaadanin muddo dheer sidaa darteed ayay muddo gaaban ku ogaatay tilmaamo dhowr ah oo ninkani lahaa aan kaalmeynayn in ay oori u noqoto guriguna sidaa ku dhismi karo xilligaa ayay curisay maanso ay ugu wanqashay magaca qaybta nolosha maansadani waxa ay tusaale u tahay dumar fara badan oo si fudud ugu dhaca dabinnada shabeelnaagoodka nolosha baadiyaha ayaa tilmaamteeda gaarka ah ku leh xusuusteeda waa dareen hagaya qaab nololeedka bulshada waana sugidda dhaqanka soo jireenka ay ummadda soomaaliyeed ku faanto dhaqankaas ayaa saameyn ku leh deegaanka duunyada iyo dadkaba guugii laba kun iyo sideedii ayay u socdaashay deegaanka ismaaciil diiriye oo ka tirsan oodweyne gobolka togdheer intii ay socdaalka ku jirta ayay indhaheeda ku aragtay dhaqan guur ku dhacay dadka duunyada deegaanka iyo qalabkii reer guuraaga soomaalida adeegsan jireen iyada oo isla xilligaa tirisay maansada dhaqan goob
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna toddobadii sane ee lasoo dhaafay waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dulqaadasho la'aanta gudniinka fircooniga si loo dabarjaro caadada soo jireenka ah ee halista ku ah nolosha dumarweynaha adduunka gudniinka fircooniga oo guyaal badan ahaa habka keliya ee loo gudo gabdhaha wuxuu saameyn nafsi ah iyo tujireedba ku keenay nolosha gayaan walba oo dariiqaasi qaraar la qaadsiiyey xilli ay aada u da'yarayd soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka uu qarniyo badan aadka uga jiro caadadaas waxaana jiilba jiil uu ka dhaxlay la qabsigiisa weli gudniinka fircooniga meelo badan oo geyiga ka mid ah ayuu ka jiraa haddana waxaa jira dadaal iyo halgan loogu jiro dhammayntiisa laakiin in badan waxay halgankaasi u arkaan mid aan dhammaati gelin doonin maadaama uu dhaqan ahaan ugu saldhigtay hiddaha iyo suyaalka bulshada sidaas oo ay tahay waxaa jira tallaabooyin iyo horumaro la mahdiyey oo laga gaaray la dagaalankiisa haddaba iyada oo toddobaadkan la xusay maalintan ayaan waxaan ka waraysanay doctoreysa faadumo ismaaciil axmed oo gudniinka fircooniga ka qortay buug la magac baxay hadimo haween ugu horeyn waxaynala wadaagaysaa waxa uu yahay gudniinka fircooniga abaayo mahadsan tahay waa ku dhowahay idaacadda radio himilo aada ugu faraxsannahay inaan ku casuunaado radio himilo markaan usoo laabto su-aashaadii ahayd waa maxay gudniinka fircooniga abaayo gudniinka fircooniga waa dhibaato loo geysto haweenka soomaaliyeed sidoo kale hay-ado badan waxay ku qeexeen gudniinka fircooniga inuu yahay qaliin lagu sameeyo haweenka soomaaliyeed xagee ayuu inooga yimid asal ahaantiisa asal ahaan gudniinka fircooniga wuxuu ka yimid qaaradda afrika sida bugaag research badan aa ku sameeyey waxaa isoo baxday in marka hore uu ka yimid wadanka masar waqtigadaas soo jiraa la dhahay marxalado markaasi siyaasadeed iyo waxaas uu jiray oo taagnaa dan qof alaale ee qofkii gabar dhalaa wuxuu u guda jiraa lalahay gudniinka fircooniga si aysan u fasahaadin aysan u halaabin wadankaas uu ku bilowday waxaa lagu xijiyey dalka masar sidoo kale ee wadamo kale qaarada afrika dhaca hadan lagu sii xijiyey inuu markaasi sii gaaro gudniinka fircooniga sidoo kale gudniinka fircooniga waa caada dhaqameed ay jeclaysteen dadka aan dhahna anaka reer baadiyaha waaye oo miyiga ku nooloo kale isticmaalo ee caada dhaqameed rasmi ah u noqotay maxaa dhaqan ahaan qasbay in dadku la qabsadaan hab gudniinkan fircooniga waxaa arkaysaa qof ku dhahayso ayeeyadaa loo soo guday anna waa inaa u gudaa gabadheeda anaa liisoo guday waa inaa gabaraa dhali doona u gudaa waa dhaqan saameeyey gabdhaha kuna saameeyey qaabo kala duwan waxaa la adeegsan jiray waqtiga reer miyigaa lahay oo markaasi saas ku noqotay waxaa kaloo lagu sababaa jaahilnimada hadduusan qofka aqoon u lahaynoo kale inuu sameeyo gudniinka fircooniga waayo aqoontii maba u lahanba wuu sameynaa gudniinka fircooniga jaahilnimadaasi oo aan ahayn mid markaasi cilmi ahaan uu qofka u qabin dhibaatada uu leeyahay uusan sheegi karin awgeed maxaa badi gudniinka fircooniga ku koobay qaaradda afrika aragti ahaantaada waxaa qaaradda afrika ku koobay ma horumarsana dalkeena soomaaliga iyo qaaradda afrikaba waxaa sidoo kale ku koobay waxay kasoo kobcanayaan waa dhibaatooyin kala duwan waxyaabo markaasi kalifay inuu galo dalka dagaal iyo waxyaabahaasi oo kale sidaas awgeeda ku koobay in qaaradda afrika ee horumar la-aantoodii ay tahay midda keliya ee markaasi adeegsadaan gudniinka fircooniga waa maxay dhibaatooyinka ka iman kara gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo ha noqoto guurka dhalmada caadada iyo wixii la halmaala gudniinka fircooniga dhibaatooyin fara badan uu leeyahay markay gabadha kasoo weynaato waqtiga lasoo guday qaangaarto waxaa ka kulmi karto in ministral cycleka uusan banaanka usoo bixi karin dhiigga caadada halkaas ay ku dhagayso dhiigga caadada aysan banaanka u imaan karin dhiigga caadada markay kasoo gubto gabadha way guursanaysaa markay guursato iyo wixii ay nacdo ay ku rafaado ay dhahdo diyaar uma ihi in la ifuro badanaa waxaa leeyahay gudniinka fircooniga wuxuu sababaa furiinka oo dumarkii ragga inay kala tagaan asigaa sababa saas awgeeda waxay sameeyaan in gudniinka fircooniga uu u yeesho dhibaato aada u baaxan gabadh way kasoo gudubtay waqtigaas uuray qaaday alxamdulilah waqtiga dalefriga isku diyaarinaysaa waxay kala kulmaysaa dhibaato kaloo aada u badan in gabadhii la qalo si section lagu sameeyo in gabadhii cunuga soo bixi waayo waxyaabahaasi oo dhan ayay la kulmaysaa gabadha adiga waxaad ka qortay buugga la magac baxay hadimo haween maxaa kugu dhaliyey muddose intee dhan ayay kugu qaadatay qoristiisa walaahi buug markii la qoraayo isaga qor wax looma qoro waxaan bilaabay inaa qoro labada kun toddobiyo tobankii waxaana soo saaray labada kun labaatan iyo kowda waa dareemi kartaa muddo four years inay halkaas ku jirto dabcan waxaa igu dhaliyay markaa arkay gabdho badanoo waa xanuunsanaya gudniinka fircooniga lagu sameeyey waqtiga caadada aada u dhibtoonayo waqtiga dhalmada aada u dhibtoonayo sometime la ilmeeyo marka qaar ay u dulqaadi waayaan xanuunka haysto awgeeda dhibaatooyinkaas aa igu dhaliyay inaan qoro buugaasi si bulshadeedii aan kaga wacigeliyo oon ku faraxsannahay inaan noqdo shaqsigii ugu horeeyay ee buug ka qora gudniinka fircooniga waa gartay doctor esa marka laga yimaado qoritaanka buugga intee in eg ay tahay waayo aragnimada aad u leedahay shaqsi ahaan gudniinka ma werin unbay kaaga eg tahay mise adigaaba la kulmay gudniinka fircooniga muxuu igu dhashay inaan bilaabo waqtiga labadakutodobytobankii waqtigaasoo ahaa arday jaamacad dhiganay stiilnaw aham student waxaa sidoo kale jirtay in markaasi buugani aan qalinka u qaatay inaan qoro haddii ma haweyn haddimana waa dhibaato sida hadaa u sharaxnay dhibaatooyinka ay leedahay waqtiga caadada iyo waqtiga dhalmada iyo waqtiga gabadhu ay guursatoo kale intaba wuu ku qoran yahay dabcan waxaa kaloo dareemi kartaa in buugga shaqsiyan uu ka kooban yahay cutubyo aad aad u qiimo badan oo qofka markuu aqriyo naftarkiisii qayroonayo magac ahaan markuu arkana qofka qayroonaya datswy ay tahay wax ugu badan ee markaasi isdhihi karaan wuu ka hortegi karaa gudniinka fircooniga khibrad waxaan u leeyahay aniga oo bilaabay labadakutodobytobankii ilaa abtunaaw ah ku dhex jiray waxaan ku guulaystay inaan ka sameeyo kaamyo badan wacyigelinta gudniinka fircooniga aysan jirin shaqsi igu lacag siinayo idhaahay bax lacagtaas qaado kaamkaas soo sameeyo inaan isxilqaamo cilmigaan bartay aan la seexanin bulshadeedii gaarsiiyo markaa fiiriya waxaa aniga kasbanaris u leeyahay inaan wax aqriyo inta aniga wax baran lahaa oo macalin aan dhegeysanah waa jeclahay inaan wax aqriska markaasi badiyo markaa wax qoraysan waxaa lagaa rabaa inaan wax aqriso oo buwaag badan aqriso iska qor wax looma qoro buwaagtaasi ay aqriyay waxaa ka dhexlay cutubo aad iyo aad u fara badan oo aad u qiimo badan waxaad dareemi kartaa cutubyada ka dhexlay aad u qiimo badan waqtiga oo waxaa lagu leeyahay minister wide cycle-ka uu jiro inkastoo aan ku diyaariyey baajka labaad ee jaamacadda aan ka qaatay nutrition ahaa waqtiga ee gabadhu minister wide cycle-ka ay taha oo kale waxaa aad u wanaagsan inay gabadhu qaadato cuntooyin aysan seem la noqonin qofka cuntooyinka qaadanayo waxaa kaloo arkaysaa waqtiyada qaar ee gabadhu sameynayso koriin oo kale development oo kale sameynayso in cuntooyin nafaqaha ay qaadato soomaaliya markaa joogno intaba lama sameeyo maanta adigu ahaan tusaale markaa iskaga soo qaato familiga waxay cunaayana la cunaysaa waxay cabayaana la cabaysaa wuuna kaa jaban yaha minister cycleka xaaladiisa ku jirtaa cuntooyin gooniyaha oo dhahtarbiya ku diyaarsan ma jiro sias awgeeda waxaa markaasi ku kalifnaaday in dadka kaamida jooga u wacyigeliyo dhaho waqtigaas gudniinka fircooniga hala joojiyo waxaa nasiib ii noqday in kaamyo badan aan ka hortagay ee aan ka istaajiyey gabdho badanoo loo sameyn lahaa waxaan la kulmay dhacdooyin fara badan oo gabar in la guday ku dhimatay oo aniga aan la kulmo arkay xaqiiqa lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyo muddadii aan ku jiray waxyaabihii aan kala kulmay maxaa weli waalidiinta qaar ku qasbaya inay ku dheganaadaan dhaqankaasi haraadiga ah ee waxyeeleeya nolosha gabdhaha dhaqankaas waalidiinta waxaa ku qasbaya dhowr siyaabood qodobka ugu horeeya wuxuu yahay inay hooyadu dhahdo way dhowrsanaanaysaa gabadhayda gudniinka fircooniga hadii loo gudo nimanka ma ku dhacdhacayso oo sunni ma ahan oo meelaha ma iiga dhacdhacayso waa ii dhowrsanaanaysaa qodobkaas kow qodobka labaad inay dhahdo gabadheydii kaloo soo weynaanaysa aa la sugaa hadaa sunno guduciyoobay guursanaysaa ay iska dhaadhiciyeen waalidiinta qaar laakiin ma ahan sidai ayaka wax u garteen gabadhan dhowrsanaanteeda allaa dhowri kara allaa soo barbaariyey oo ifka keenay wax welibana waa qadar alla way u qoran tahay meeqa ayakoo fircooniya magaalada wax xun ka sameeya meeqa ayakoo fircooniya dhibaatooyin fara badan geysta dhowrsanaanta waa xagga alla ka imaaday oo alle xaggiis ka imaaday oo dhowrsanaan karto qofka ma ahan wax uu dhoori karo dadkii oo idil intaas kadib waxaa kaloo jirta inay dhahaan haddii soo weynaato faafagay noqonaysaa oo kale qodobkaasna waxaa kaga jawaabi lahaa calafka gabadha ayaa ku xiran wax waliba waqti uu ilaahay ugu qadaro way aqalgalaysaa waqti uu ilaahay kugu qadarinna ma aqalgalaysid hadduu ilaahay kugu qadarin inaa aqalgalin adduunka aa ka tagtin wuu kaa oofsanaa oo aakhira ayuu ku geysanaa soo marka dadka waxaa jira jaahilnimada u leh oo aad jaahil u ah oo aanana kala aqoonin waxa muhiimadiisa iyo muhiimaddaradiisa aanana kala aqoonin waxaan dhibaato mee leedaha mis ma laha walaahi intaa researchiga sameynayay waxaa aad ula yaaba arkay in la dhaho godaa la qodaa qoryaha lagu shidaa markii qoryaha lagu shido qoryihiia markaasi la daminaa kadib gabadhiyaa salka loo saaraa waxay dhahaan wax waa la uuminaa camal ay dhahaan uumisay dhahaan intaa ku jiray brograamka uumiskaas wax badan ayaa ku arkay meesha qalalaysaa lagu leeyahay qoyaankii waxaasuu ka qalalaa waxaan kaloo aad ula yaabay oo arkay in lagu dhaho waxaa la yidhaahdo malmalkaoo kale inay dhahaan malmal iyo ukunaa laisku daraa waa laisku garaacaa waa luqshubaa meesha way ku dhagaysaa intaasi ma ka warqaba dhibaatooyinka ee kala kulmaysa gabadha waxaa jira dhibaatooyin badan ee kala kulmayso shaqadaas sir ay qabanayaan ee ukunta ku shubaan malmal ku shubaan laga yaabaa inay gabadha outside waayo inside inuu gudaha u galo inside markii la dhahana vaginalka ama xubinta taranka waxaa ka soo markaasi u ag dhow waxay tahay minka ama utraska waxii la dhaho hadday markii utraski gaaraan dhibaato gabadhan waxay ku noqosaa in utraskeedii xirmo inuu qaloocdo in hadhow la dhaho gabadhan wax ma qaadi karto uuro wuu qaloocdaa minkeeda in la dhaho minkeedii ma toosna in la dhaho minkeeda wuu xirmay in la furay rabtaa waxyaabo badanaa maqlaysaa oo caafimaadiyan ku maqlaysaa inay dhibaato weyn tahayna caafimaadka unoo qeexay hay-adaha way qeexeen inuu qaliin aan caadi ahayn uu yahay ee haweenka lagu sameeyo markii la sameynaayo gudniinka ee dhowr qaabooday dadka u sameeyaan saddex qaybooda ugu waaweyn in gabadhii xitaa faruuryaheedii la jaro aanan loo deynin oo meesha laga dhigay sida calaacashaadii oo kale calaacashaadii sida u cad ah in laga dhigo oo gabadhii faruuryihii laga jaro wax walba laga jaro ma ogo cilmiga uu allah ku abuuray xubinta taranka gabadhaasi qayb waliba xubinta taranka gabadhaasi micno gooni ah iyo ujeedo gooniyay leedahay ujeedada goonida ah ee leedahay waxaa ka mid ah faruuryahaasi ee aad jartay waxay saacidaan waqtiga dhalmada waqtiga dhalmaday saacidaan markay dhasho gabadha way kala baxaan faruuryaha hadhowna waa isu imaadaan siduu minka gudaha uu kala baxo oo isku yimaado kale ee faruuryaha u caawiyaan haddii gabadhii faruurya lahayn waa dareemi kartaa dhibaatada tuliinka la sameeyay gabadha dhibaatooyin ay kala kulmi kartaa dhibaatooyinkaas oo ah waqtiga gabadhu ay ministarwaalka ku jirto aad usoo bixeenin waqtiga sidoo kale ee qaadanaya dhibaato aad u xoogan ee dhalmada sidoo kale waqtiga ee galmadoo kale ee aad u furmaynin busiishanka oo aad ku adkaanayo kiisas badan intaa isbitaal joogeen waxaa ku arkay inuu ninka gabadha keenoo dhaho waa furi waaye waa awoodi waaye inay ii furmato halay furo wuxuu allah ugu talagalay oo biniska iyo vagenalka inay ayaga iskalaan uu ilaah ugu talagalay haddii external iyo internal suger loo sameeyo waa dhibaato dhibaatooyinkaas aad u baaxan ayaa leeyihiin marka laga yimaado dhibaatada jir ahaaneed ee uu ku yeelanayo dhanka maskax ahaan ilaa intee ayuu saameynayaa maskax ahaan markaa dhahno macal jir ahaan gabadhu markaa dhahno si daaragti ah borbalem uu ku saameynaa gabadha inay sometime cuntadii ka go-do noqoto qof markaasi anemiya qabta sidoo kale inay noqoto qof ee hurdada inay weyso insomnia oo kale hurdan la-aan inay ku dhacdo gabadha oo hurdadii ay weyso hadalka badan strska badan oo ku furmaya inay saas ku weyso sidoo kale waxaa aad markaasi loogu hadalhayaa oo aad loo leeyahay waxay aad ugu baqaysaa guurka niblaayo facaaga waa la guursaday maaguur markii loo inay dhahdo aniga f g m u gudanahay ma guursan karo kiisas badan intaa diyaarinayay gabdho badan oo f g m oo soddon jir ah soddon iyo shan jir ah la kulmay oo diiday inay guursadaan ayagoo ka cararaya dhibaatada ay ku leeyihiin minister waay saykalka dhibaato kusoo marnay haddana galmadii iyo dhalmadii ma ku darsan karno dhibaato intaasina waa waxyaabaha aan kala kulmay ku arkay waa tahay doctoreesa ugu dambeyntii sidee hablaha yaryar looga badbaadin karaa aafada gudniinka fircooniga walaahi gabdhaha yaryara ah dhowr siyaabood aniga fikir ahaan u hamiyey in loogu badbaadi karo gudniinka fircooniga ugu horeyso shacabkii iyo dowladda inay isku xirmaan dalkayna wuxuu leeyahay dowlad dowladayna waxay leedahay dibaartimentiyo caafimaad ahaan waxay hoos timaadaa wasaaradda caafimaadka haddii maanta wasaaradda caafimaadka ay soo saarto warqad ee usoo gudbiso isbitaalada ama bareefad ha ahaado ha lahaato dowladda ay dhahdo shaqsigii sameeya gudniinka fircooniga wuxuu galayaa xabsi daa'in ah tusaale markaa usoo qaadano dalka ingiriiska muslimiina ku nool haddii gabar ku dhalatay dalkaasi oo muslin ah oo boqolkii boqol muslim ah gudniinka fircooniga loo geysto dowladda dalka ingiriiska gaar ahaan wasaaradda dalka ingiriiska ee caafimaadka waxay sameysaa sharci u degsan inay qofkaasi xabsi daa'ina ay geliso laakiin dalkeenni ma laha waxaa jira umulisa dhaqmeed umulis dhaqmeedyada meelaha ku nool ee loo geysta gabdhaha ee la dhaha gud in naftirkoodii la ciqaabo ciqaab loo soo dejiyo qofka haddii loo lacaga lagaa qaada ama waa lagu xira aaday u necban yihiin bulshada haddii loo maanta maalin walba boqol doolar lagaa qaada gabadhaas dhibkaa u geysatay mar damba ma geysan lahayn bulshada inay la shaqeeyaan dowladda wacyigelin sameeyaan oo ka wacyigeliyaan hooyada guryo ay degan yihiin ay ka wacyigeliyaan oo kale aniga gabdhey la dhashtoo kale haddii aan dhaho ha loo sameeyo fircooni amarkaygaa la qaadana aniga guriga weyn waana loo sameynaa laakiin haddii aan dhaho ha laga badbaadiyo yaan loo sameynin oo ha la dhiijiyo waxyar ha loo sameeyana waa lagu yeela waa laga aqbalaa sidaas si la mid ah waxaa aad markaasi usoo gudbiyaa qodobooyinkaas aad muhiim u ah oo noqon kara mid loogu hortegi karo haddii ay ambaqaadaan shacabka iyo dowladdeena waa kan keliya ee loogu badbaadi karo ugu dambeyn qof waliba ay dhegaysanaysaa radio himilo waxaan ka codsan lahaa in ay usii gudbiyaan bulshadooda joojiyaan gudniinka fircooniya wacyigelin ka sameeyaan kaamyada isxilqaamaan sida aniga isku xilqaamay shaqsi anigu ma jirin lacag igu siisay dowlad lacag igu siisay ma jirin inaa isxilqaamo inay buuggan ka qorana shaqsi waxbay iguma siinin inaa aniga hintisay ee buuggan qoray qofka markuu wax badan ogaado asiga ayaa joojin kara gudniinka fircooniga haddaadan waxba ka ogeynin ma joojin kartid anigu markaa cilmi yeeshtay labada kun shan iyo tobanka jaamacad ku biiray lix iyo toban toddoba iyo toban markaa dhiganayay ugu dhalatay inaa aan wacyigelin sameeyo ama waqtiga aniga aan bartay wax dhibaatadae leedahay marka horena ma aqoonin marka dambe markaa bartayna waa hal abuuray inaa joojiyo barnaamijkaas waa rajaynayaa inay markaasi istaagi doonto gudniinka fircooniga inkastoo twitterada hay-adaha maalmaha markaa aqriyo aad u soo baxayay labada kun labaatan iyo kooda zero f g m inuu noqdo gudniinka fircooniga dhammaan qof waliba waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan gudniinka fircooniga
rugta ilays caafimaad
rugta ilays caafimaad adeegay fulinaysiyo agabyada dhex yaallaan idil ay kuu iftiiminayaaye in yar in yar kaale dhegayso aqbal weeyaana ooraahdaadana sii altrason casri wixii uurka ku aasan iyo ubuucda kaaga warkeena haye iyo e c g goon ka marnayno siduu wadnahaad u ordayo amuurtiisa dhammaan isagu kaaga jawaaba hee ilays caafimaad kaalayow doono toobinkii la ammaanooo udgoonow nebigeenna rabbi uu ku ilahaansho ummadaha dunidoo dhan idilkood isku raaceen ilays caafimaad kaalayo kaalayo u doono shaybaarkii waxaa aasan isna soo ifinayay dhakhaatiir la ammaano adeegaaga u helan afkaagana ku hadlaya ilays caafimaad baa heegan kula ah iminkaba abbaar dawadii u dambaysoo mid adduunku sameeyeyo harbal aad u sarreeyo lagu oonbixi doono ilays caafimaad kaalayo kaalayo u doono rugta ilays caafimaad waa rug casri ah taasoo adeegsanaysa qalab casri ah oo ay ka mid yihiin altrasound e c g waxaana rugta kuu samaynaysaa masaajka daliiga jucinta iyo kullaynta dhiigga cudurrada lagaaga daweynayo waxaa ka mid ah cronic disease neerfaha madax xanuunka dhabar xanuunka murqa xanuunka qoor xanuunka jilba xanuunka lafa xanuunka daweynta fayraska beerka habatitis iyo caabuqyada kala duwan rugta ilays caafimaad waxay ku taallaa inta u dhexaysa isgoyska banaadir iyo hotel diblomatic kasoo horjeedka wakaaladii biyaha waxay faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eberli xal shan sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo sagaal ama eberli xal toddobo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo kow labaatan iyo siddeed
aadayay u mahadsan tahay doctoreyse faadumo ismaaciil maxamed oo marti inoogu ahayd barnaamijka waana inaga intaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah sidaas iyo ammaano allah